dagaalka u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xoogagga gurmadka degdega ah ee r s f ayaa sii xoogaystay kadib markii uu gelinkii dambe ee sabtidii meesha ka baxay heshiis xabajoojin ah oo ay garwadeen ka ahaayeen sacuudiga iyo maraykanka dagaalka ayaa barakiciyey in ka badan hal dhibic laba milyan oo qof oo u barakacay gudaha suudaan iyadoo ilaa afar boqol oo kun oo qofna ay u barakaceen wadamada deriska waxaana uu sidoo kale waxyeello weyn u geystay khartuum oo ay dadka ku haray wajahayaan dagaallo duqaymo iyo beliliqo isniintii dadka deegaanku waxa ay wariyeen in qiiq uu ka kacay goobaha qaar ee caasimadda kadib dagaallo xoogan oo ka dhacay khartuum umudurmaan iyo bahri waxaay dadku sheegeen in iskahorimaadyo ay ka dhaceen koonfurta khartuum iyadoo duqaymana ay ka dhaceen umudurmaan xaafadda aan ka deganahay bartamaha umudurmaan waxaa maalin walba ka dhaca bililiqo iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanaysa isku dhacyada iyo duqaymaha ayaa iyana ka sii socda goobaha nagu xeeran ayuu royters u sheegay maxamed saalax oo ah toddobiyo soddon jir degmada bariga khartuum xoogaga r s f ee isku fidiyey xaafadaha caasimadda ayaa si buuxda gacanta ugu hayay iyadoo ay ku kaceen boob baahsan sida uu sheegay weliid aadam oo ka mid ah dadka deegaanka waxa aad ku arkaysaa iyagoo hortaada jooga oo dhacaya baabuurta lacagta iyo sidoo kale dahabka wax kasta oo ay heli karaan ayuu telefoon ugu sheegay wakaaladda wararka ee royters r s f ayaa sheegtay inay ka shaqaynayaan badqabka dadka rayidka ah oo ay xirxirtay dad waxboobaya qaar ka mid ah dadka ka qaxay dagaalka ayaa u jihaystay wadamada deriska sida jaad suudaanta koonfureed iyo jamhuuriyadda afrikada dhexe dalalkaasi oo markii horeba la daalaadhacayay faqri colaado iyo hoos u dhac ku yimid gargaarka bini'aadannimo tegista ku dhowaad afar iyo toban kun oo qof oo ka qaxay suudaan ay ku gaareen waqooyi bari jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo joojinta ganacsiga isaga gudba xadka ayaa cadaadis dheeri ah ku haya xaaladda dhaqaale ee haysata boqol iyo soddon kun oo qof oo aad u nugul oo ku nool gobolkaasi ayuu shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada jineefa ka sheegay maxamed aag ayooya oo ah iskuduwaha howlaha bini'aadannimo ee jamhuuriyadda afrikada dhexe u qaabilsan qaramada midoobay dagaalka ayaa sidoo kale qalalaaso ka abuuray gobolka daarfuur ee galbeedka fog ee dalka suudaan kaasi oo markii horeba ay ka jireen barakac baahsan oo ay sababeen colaado horey halkaasi uga dhacay waxaana dadka ku nool magaalooyin dhowr ah ay ku soo warramayaan weeraro ay geysanayaan maleeshiyaadka xiriirka la leh qabaa'ilka reer guuraaga ah ee carabta maalmihii lasoo dhaafay ayaa ugu yaraan afartan qof lagu dilay tobannaan kalena lagu dhaawacay kutum oo ka tirsan gobolka waqooyiga daarfuur sida ay sheegeen dadka la socda xaaladda gobolka dadka deegaanka ayaa sidoo kale soo sheegaya in dhac baahsan iyo falal amni darro ah ay ka dhaceen deegaanka isniintii ayay r s f oo awood ku leh gobolka daarfuur asal ahaanna ka soo jeeda maleeshiyaadka carabta waxa ay soo bandhigtay muuqaal ay ku muujinayso inay la wareegtay xaruntii ciidanka ee kutum oo ah magaalo ganacsi oo muhiim ah kana mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ciidamada oo axaddii beeniyey in r s f ay qabsatay magaaladaasi waxaa hawada ka maqan isgaarsiinta qaybo ka mid ah daarfuur halkaasi oo kooxaha gargaarka ay si gaara ugu dhib qabaan inay sahayda gargaarka bini'aadanimo gaarsiiyaan el cubeyd oo ah magaalo saddex boqol iyo lixdan kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada khartuum kuna taalla waddo muhiim ah oo isku xirta caasimadda ilaa daarfuur ayay dadka deegaanku sheegayaan in ciidamo badan oo r s f ah lasoo dhoobay waddooyinka qaarna la xiray maalmihii lasoo dhaafay ayaa roobkii ugu horreeyey ee sanadka waxa uu ka da-ay khartuum kaasi oo calaamad u ah curashada xilli roobaadka oo ay u badan tahay inuu sii adkeeyo howlaha gargaarka oo markii horeba ay cuuryaamiyeen dib u dhacyo xagga maamulka ah iyo caqabadaha la xiriira dhinaca saadka